bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rbi العaalmin wslى اllah وslm عlى nabiyina mxamedi وعlى alih وaصxaabih aجmaعin ama bacdu qala اlimaamu abu cabdالرaحman النasائي raximah اllah taعalى babu darajaة الmujahidi fi sabiili اllahi عaزa wajala qofka jihaadayo oo ilaahay jidkiisa u jihaadayo darajadiisa caddayntiisiibuu u baab yahay wbihi qaala اlmusnifu qaala alxariث bnu miskiini qira'aة عlayhi waana asmc can bni wahbi qaala xadaanii abu hani abu hani huwa xumayd bnu hani almisriyu laa ba'sa bihi waa shuyuukhda cabdulahi bni wahb ninka ugu weyn waaye yarwi lahu lbukhaariyu fi ladb اlmfrad wmuslim wاlarbaca can abi cabdالraxman اlxubuliy wahuwa cabdulahi bnu yaziid almacafiriyu اlmisriyu hiqat can abi saciidin اlkhudriyi ana rasuula اllahi sal ly slama qaala wuxuu yihi nabiga yaa abaa saciid abuu saciidow man radiya billaahi rabban qofkii ilaahay rabbinimo ugu raalli noqdo wa bilislaami islaamkana diinan diin ahaan ugu raalli noqdo wa bimuxamedin nabiyullaahi muxamedna nebiya nebi ugu raalli noqdo wajabat lahu ljannatu jannadii waa u waajibtay qaala wuxuu yidhi facajiba lahaa abuu saciidin qaala yacni abuu saciid wuxuu yidhi waay facajiba lahaa abuu saciidin abuu saciidaa arrintaa la yaabay usluubkan marka iltifaadaa ku jiro oo iltifaat ayaa ku jiro oo markii hore wuxuu soo waday nebigaa saas igu yidhi markii dambe marka hadalkii wuxuu ka dhigay wax qaa'ib ahoo qof saddexaad camal kutacalluqo oo waxa uu yidhi facajiba lahaa abuu saciidin abuu saciidaa la yaabay arrinta abuu saciidna isagaa isu jeedaba laftiisa qaala waxa uu yidhi abuu saciid acidhaa calaya yaa rasuula allah korkayga kusoo celi iigu soo celi fafacala waa sameeyey uma qaala rasuulu llahi sal ly slam nabigu wuxuu yidhi wa ukhraa yurfacu yurfacu biha alcabdu mi'ata darajatin fi ljanna wa ukhraa wa cindii aniga agteyda ukhraa xaalad kale ayaa ah marka waa ukhraadaani waxaa weeyaan marka mubtado waaye oo khabar loo soo qadaraayo wa cindii ukhraa wa cindii aniga agteyda ukhraa yacnii khallatun ukhraa xaalad kale ama mid kale ayaa agteyda ah yurfacu biha alcabdu addoonka loogu koryeelayo mi-ata darajatin boqol darajo fi ljannati jannada dhexdeeda maa bayna kulli darajatayni laba darajo kastaa inta u dhaxayso kamaa bayna asamaa'i waalardi cirka iyo dhulka dhexdoodoo kalawa qaala wamaa hiya yaa rasuula allah oo waa maxay taasi qaala waxa uu yidhi aljihaadu fii sabiili illaahi aljihaadu fii sabiili illaah ilaahay jidkiisa oo lagu halgamo oo lagu jihaado ayb marka waxaa laga qaadanayaa dee qofka qofka mujaahidka ah ilaahay jidkiisa ku jihaadaya derajadiisu inay aada u sarreyso waayo nebigu wuxuu leeyahy sal ll salam yacnii boqol darajo oo addoonka la kor yeelayo laba darajo kastaana inta samada cirka isku jiraan ay isku jiraan yaa iskale marka qofka jihaadayaa iskale marka darajatulmujaahid xadiidkai tarjamada way ismudaabaqeynayaan way isdaboolayaan marka waa ukhraadaani waxaa ku bannaan wacindii khaslatun ukhraa in la qadaro ama waxaa kaloo bannaan wa ucallimuka ukhraa khaslatan ukhraa oo mansuub laga dhigo yacni mid kale ama arrin kale ayaan ku baraa ayb wa bihi qaala akhbaranaa haaruun bnu moxamed bni bakaari bni bilaalin wahuwa dimashqiyu saduuqun rawaa lahu abu dawuud waannasaa-iyu baa u wariyaan qala xadaanaa mxamed bnu ciisa bn اlqasim bni sumaycin wahuwa dimashqiyu saduuqun yukhdiu wayudalis warumiya bilqadar abu dawuud iyo nasaa-i ibnu maajah baa u wariyaan qaala xadaanaa zayd bnu waaqidin wahuwa alqurashiyu dimashqiyu hiqat qaala xadaanii busr bnu cubayd اllaahi wahuwa alxadramiyu shaamiyu hiqat xaafid can abi idriisa alkhawlaaniy can abidardaa qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nabigu wuxuu yidhi man aqaama asalaata qofkii salaada oogo wa aata zakaata zakada siiyo oo bixiyo wamaata dhinto laa yushriku billahi shay-an isagoon ilaahay waxba la wadaajinaynin cibaadada ayb yacni marka uu salaada oogaayo u sakada bixinaayo waa wahuwa laa yushriku billahi shay inay ka dhigan tahay ee marka hadda maahan xagga yacni tartiib oo dikri ah waaye maahane xagga sheegidday ku kala horeeyaan ma ahane xagga rutbada inay ku kala horeeyaan ma aha waayo xagga rutbada inaan shirki la samaynin iyo in salaada la oogo inaan shirki la samaynin aa horeyso ile tawxiidka isaga kow ah shahaadateynka naam marka waa waa tartiib oo dikri ah ee maahan tartiib rutbi ah ma aha ayb kaana xaqan waxaa xaq ah oo dhaba cala llahi alla korkiisa uu isku waajib yeelay an yakfira lahu inuu u dhaafo haajara ha hijroodo ow maata fii mawlidihi ama meeshii uu ku dhashay ha ku dhinto faqulnaa waxaanu nidhi yaa rasuula allah rasuul allow alaa nukhbiru biha annaasa dadka miyaanaan u sheegaynin fayastabshiruu bihaa ay bishaaraystaan markaas dadka miyaanaan u sheegaynin arrintan markaa ay bishaaraystaan ayb faqaala wuxuu yidhi nebiga ina liljannati mi-ata daraja meeshaan marka waxaa ku jira xagga tarkiibka maxduufaa ku jiro oo halkan maxduuf baa ku jiro siyaaqu uu tusaayo ayb macnuhuna waxay tahay waxaa loo jeedo laysa almatluubu almaqfirata faqad yani kaanamaa nebigu wuxuu leeyahay war arrinka la dalbayo oo qofku uu rajaynayo ou yididiilsanayo oo uu mar walba uu ku taamayo dembi dhaaf keliya ma aha oo qallalan ma aha bal taxsiilu daraja bal taxsiila darajaati aydan bal taxsiilu darajaati aydan matluubun darajaad badan in la helana waa matluub yani wuxuu rabaa inuu yidhaahdo dadkani markuu nebigu sal ll ly slam uu sheegay ninkii salaada oogo sakada bixiyo tawxiidkana la yimaado dembigiisii waa la dhaafayaa ama ha hijroodo ama younan hijroonin markaasay dhaheen ma u bishaaraynaa dadka markaasuu nebigu sala allahu calayhi wasalama wuxuu leeyahay arrintu sidaas keliya ma ahane waxaa la rabo dembi dhaaf keliya ma ahane darajaad baa jira oo iyadana qofku inuu ku taamo ay tahay markaasuu wuxuu yidhi darajaadkiibuu marka u sheegaa fa qaala wuxuu yidhi ina liljannati jannada mi-ata darajatin boqol darajo ayaa ah maa bayna kulli darajatayni laba darajo kastaa dhexdooda kamaa bayna asamaa'i waalardi dhulka iyo cirka cirka iyo dhulka dhexdooda oo kala wa acaddaha allahu caza wajalla alla wuxuu u diyaariyey lilmujaahidiina kuwa jihaado fii sabiilihi jidkiisa ku jihaado walowlaa an ashuqa calaa cala almu'miniina mu'miniinta dhibiddooda haddii lala-yahay walaa ajidu iyo inaanan helaynin aniga maa axmiluhum waxaan ku qaado calayhi korkiisa walaa tadiibu anfusuhum nafahoodana aynan markaa u wanaagsanaanaynin an yatakhallafuu bacdii gadaashay inay dib maraan saddex shay uu sheegay nabiga sal ll ly slam haddii la la-yahay oo aanan ka cabsanaynin dhib mu'miniinta korkooda u yimaado oo aanan aniga helaynin waxaan ku qaado oo gaadiid jihaadka ay ku aadaan oo ayagu ay raacaan oo rati ama owr iyo aanan helaynin walaa tadiibu anfusuhum haddaan gaadiid u waayo ayagiina aynan awood lahayn oo waxba aynan haysanin naftoodu ma jeclaanayso an yatakhallafuu bacdii gadaashay inay haraan maa qacadtu haddii intaa saddexdaas shay haddii lala-yahay maa qacadtu ma aanan fariisteen khalfa sariyatin ilaalo gadaasheeda intaan ilaalo diro gadaasheeda ma fariisteen walawadidtu waxaan jeclaysan lahaa anii aniga uqtalu in la idilo uma uxyaa la innooleeyo uma uqtalu la idilo darajaadkaasuu ka rabaa marka waxaa markaa nebigu uu leeyahay yacnii markay leeyihiin dadka ma u sheegnaa ha bishaaraysteene waxaa ku jirta marka inuu leeyahay ha u sheeginina dadka waayo waxaa la raba dembi dhaaf keliya ma aha waxaa la rabaa dembi dhaaf iyo darajaadaa la rabaa marka dadkii haddii loo sheego dembi dhaafka waxay ka mashquulayaan inay darajaadkii raadsadaan saa darteed marka waa laga qarina ma loo sheegayo qarintaas marka laga qarinaayo waa maslaxay ayaga u tahay maslaxa ugu jirto si kale haddii loo dhigana haddii aan laga qarinin oo loo sheego mafsado inay u timaadaa laga yaabaayo ay isku halleeyaan camalka yarkaa oy samaysteen kii weynayna ay ka caajisaan markaas intaasa imaa karto waxyaabahaasaa marka la diida qaala baabu maa liman aslama wahaajara wajaahada baabu bayaani maa kii caddayntiisii buu u baab yahay liman u sugnaaday qofkii aslama islaamay wahaajara hijrooday wajaahada jihaaday qofkaasi muxuu helayaa macnaha qala almusanifu qala alxariث bnu miskiini qira'aة عlayh waana asmacu can ibni wahbi qala akhbaranii abu hani can camr bni maliki اljanbiy huwa abu caliy almisriyu hiqat anahu samca fadalaةa bna cubaydin bou maqlay yaquulu isagoo dhahaya samictu rasuula اllahi sal ly slm yaquulu nebigoo dhahayaan maqlay ana zaciimun ana aniga zaciimun mid kafaalo qaadayaan ahay wالzaciimu اlxamiilu zaciimkuna waxaa la yidhaahdaa alxamiil midka isaga qofka shayga u damaanad qaado oo mas-uulka u qaadayo ayb marka yacnii waliman jaءa bihi ximlu baciiri wa ana bihi zaciim wa ana bihi zaciim anaa u kafaalo qaadaya marka guri ayaan waxaan ahay mid kafaalo qaadaya wazaciimu alxamiilu liman ayaan u kafaalo qaadaya aamana bi aniga i rumeeyey wa aslama islaamay hoggaansamay wahaajara oo hijrooday bibeytin ayaan u kafaalo qaadayaa guri fii rabadi اljannati jannada geesteeda ku yaallo rabad asalka kelmadani bifatxi اlbaa'i weeyaan maa xawlahaa khaarijan canha yani jannada hareeraheeda laakiin ka baxsan khaarijan canha tashbiihan biاlabniyati alatii takunu xawla almuduni wa taxta alqilaac waxaa lagu shabahayaa marka guryaha magaalooyinka hareeraheeda ku yaallo ayaa lagu shabahaa laakiin shuraaxda waxay leeyihiin hadda jannada bannaankeeda lagama wadee waa gudaheeda oo laakiin daafaha waa gudaha oo laakiin daafaha wa bibeytin ayaan damaanad qaadayaa fii wasadi اljannati jannada bartankeeda wa ana anigu zaciimun mid kafaalo qaadayaan ahay liman aamana bi qofkii i rumeeyey wa aslama islaamay oo hoggaansamay wajaahada fii sabiili اllaahi ilaahay jidkiisa ku jihaaday bibeytin baan u bal ayaan u damaanad qaadayaa fii rabadi اljannati jannada geesteeda wa bibeytin baan u damaanad qaadayaa fii wasadi اljannati jannada dhexbartankeeda wabibeytin baan u damaanad qaadayaa fii aclaa gurafi اljannati jannada qolalkeeda kan uu meesha ugu korayso man facala dalika kaagaas qofkii sameeyo falam yadac lilkhayri khayrka aan uga tegin matlaban meel khayr lagu dalbaba aan ka tegin walaa min ashari sharta xaggeedana mahraban meel looga ordaba aan ka tegin ayb yacnii qofkii khayrkana ku dadaalo shartana ka fogaado intaanna la imaado guriyaan u ballan qaadayaa guryahaas jannada yamuutu waa dhimanayaa ama haba iska dhinto xaysu meel shaaa ou doono an yamuuta inuu ku dhinto meeshuu doonaa ku dhinto mar haddii iimaan iyo islaamnimo iyo jihaad laga helay meeshuu doonaba ha ku dhintee anaa intaa u damaanad qaadaya tarjamada iyo xadiidka marka mudaabaqadooda waa daahir wbihi qala akhbaranii ibraahim bnu yacquuba qala xadaanaa abu nadr haashim bnu lqaasim qala xadaanaa abu caqiil cabdullaahi bnu caqiilin qala xadaanaa muusa bnu lmusayab wa huwa abu jacfar alkuufiyu اthaqafiyu saduuqu laa yultafatu ila اlasdiyi fi tadciifihi waxba lama milicsanayo abulfatxi اlasdi tadciifinta uu ninkan tadciifiyey waxaa u wariyey bukhaari fii khalqi afcaali اlcibaad nasaa-i ibnu maaja can salim bni abiljacd can sabrata bni abi faakihin waa saxaabi nasaa-i bisa u wariyo qaala samictu rasuula اllahi sal l slam yaquulu nebigoo dhahayaan maqle ina shayطaana shayطaanku qacada libni aadama bani aadamkii wuxuu u fariistay biatruqihi jidadkiisa adruqa waa jamcu ariiqin ariiq oo la jamciyey waa afculatun waaye ama afculna wuxuu ka mid ahaa amhilada oo markaa jamaca oo markaa jamcu qilaha jamcu qilaha owsaantiisa ayuu ka mid ahaan ayb duruqdii buu marka u fadhiistay iyo jidadkii faqacada lahu biariiqi lislaam islaamka waddadiisiibuu u fadhiistay faqaala wuxuu yidhi tuslimu ma islaamaysaa watadaru diinaka diinkaagii miyaad ka tegay aabbayaalkaa ay haysteen wa diina aabaa'ika iyo aabbayaalkaa diinkoodii taadii iyo tii aabbayaalkaa miyaad ka tegaysaa wa aabaa'i aabaa-ika aabbayaalkaa aabbayaalkood diintoodii miyaad ka tegaysaa fa casaahu insaankii waa caasiyey muslimkii fa aslama waa islaamay meeshaas marka waddadaasi waxba waa ku hungoobay uma qacada lahu wuxuu u fadhiistay haddana bidariiqi lhijrati hijrada dariiqeeda faqaala wuxuu yidhi tuhaajiru ma hijroonaysaa watadacu ardaka dhulkaagii miyaad ka tegaysaa wa samaa-aka iyo samadii aada kusoo hoos barbaartay wa inamaa mathalu lmuhaajiri muhaajirka tusaalihiisa warkan warkii shaydaanka shaydaankii aa warka wato weli yani waxaa hadalkan ku hadlaaya waa shaydaankii yani rasuulka uu sheegayay sala allahu calayhi wasalam wa inamaa mathalu lmuhaajiri midka hijroonaya tusaalihiisu wuxuu yahay ka mathali lfarasi faras oo kale fi tiwali oo xarigga tiirka loogu xiray tiwal marka waxay tahay xarigga dheer oo hal lugna faraska looga xiro lugna tiirka lagu xiro yacni marka wuxuu ka wadaa waa dabran tahay haddaad waddankaagii ka tagtood waddan kala tagtood hijro u tagto qof dabran baad ahaanaysaayo sidaad doonto ma u tawasucaysid waa qof dabranoo meel gaara un ku xayn daabanaad tahay ayaad noqonaysaa saasuu ka wadaa haddii laakiin aada waddankaagii iska joogtid ama dalkaagii meeshaad doonta iyo ciddaad doontaad dheehaysaa oo aada dhexgeli kartaa fa casaahu waa caasiyey fahaajara waa hijrooday insaankii uma qacada lahu wuxuu u fadhiistay haddana bidariiqi ljihaad jihaadka dariiqiisa fa qaala wuxuu yidhi tujaahidu waad jihaadaysaa fa huwa jahdu nafsi nafsadii mashaqadeedii waaye jihaadka walmaali maalka dhibkiisa waay fa tuqaatilu waad dagaalamaysaa fa tuqtalu waa lagu dilaa fa tunkaxu lmar'atu haweeneydii waa la guursanaa wa yuqsamu lmaalu maalkii aada haysatayna waa lagu kala tegaayo waa la qaybsanaa fa casaahu waa caasiyey fajaahadda waa jihaaday marka nacam faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu yidhi faman facala dalika kaagaas qofkii sameeyo kaana xaqan cala allahi caza wajalla ilaahay korkiisa wuxuu isugu waajibiyey an yudkhilahu ljannata inuu jannada geliyo waman qutila qofkii la dilo kaana xaqan cala allahi ilaahay korkiisa waxaa dhab ku ah an yudkhilahu ljannata jannada inuu geliyo fain qariqa hadduu biyo ku hafto kaana xaqan cala allahi ilaahay korkiisa wuxuu isku waajibiyey an yudkhilahu ljanna inuu janno geliyo ow waqasathu daabatuhu ama daabadiisa ay ku joogsato ama ay tuurto oo qoorta ay ka jebiso kaana xaqan cala allahi ilaahay korkiisa waxaa xaq ku ah an yudkhilahu ljannata inuu jannada geliyo meeshaan marka wuxuu tilmaamayaa qofkii inta islaamo hijroodo oo haddana jihaado de waxaasuu helaa marka insaankiina marka waa tallaab tallaab iyo steeb steeb uu u taagan yahay waddada uu ugu taagan yahay shaydaanku bani aadamka marka hore islaamnimaduu u diidaa haddii islaamnimadii uu ku uu xajisto oo uu qabsado haddana wuxuu kasoo gelaa hijrada haddana hijrada haddii ay ku yacnii uu ka soo baxo wuxuu gelayaa marka jihaadka intaasna marka adiga liibaantaada unbuu hortaagan yahay shaydaanku wax kale ma hortaagna qofku marka inuunan raaxada waxaanoo dhan shaydaanku marka wax wax ku siraayo maxay tahay raaxada oo wuxuu leeyahay marka haddaad islaamto diintii aabbayaalka ayaa ka tegay oo waa lagu caynayaa hadhow waxaa lagu leeyahy ninkan diintiisiibuu bedelay aabbayaalkiisuu baatil ku xukumay wahaa kada dhinacii kale haddana markii hijrada iyo la tagana muxuu leeyahay hijradu waxay tahay wuxuu leeyahay waddankaagii ood mufaaraqo ku samaysood ka tagta waay taasna ma sahlana arrin adag waay dhinacii jihaadkana de naf iyo maalaaba kaas isaga ku halis u yahay qaala baabu fadli man anfaqa zawjayni fi sabiili اllahi caza wajala qofkii laba shay bixiyo ilaahay jidkiisa ku bixiyo wbihi qaala akbaranaa cubayd llahi bnu sacd bni ibraahim qaala xadaanaa camii qaala xadaanaa abi can saalixin can ibni shihaabin ana xumayda bna cabdiraxmaan ahbarahu ana abaa hurayrata kaana wuxuu ahaa yuxadiu waa hadlaayey waa sheekeynayey dadkan dambe celiya dadkan masaajidka waaba ku qaylinayaan ana abaa hurayrata kana yuxadiثu ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi waslama qaala man anfaqa zawjayni qofkii bixiyo laba shay fii sabiili اllahi ilaahay jidkiisa ku bixiyo nuudiya fi ljannati jannada ayaa looga dhawaaqaa yaa cabdاllahi ilaahay addoonkiiso hada khayrun kani waa khayr waa mid khayr badan faman kana min ahli salaati qofkii ahlu salaad ahaa duciya min baabi salaati waxaa looga yeerayaa albaabka salaada waman kana min ahli اljihaadi duciya min baabi اljihaad waman kana min ahli sadaqati duciya min baabi sadaqati baa looga yeeraa waman kana min ahli siyaami duciya min baabi rayaan qaala faqaala abu bakrin abu bakr baa wuxuu yidhi yaa nabiy allahi ilaahay nabigiiso maa cala ladii yudcaa maa cala aladii yudcaa midka loo yeeraayo korkiisa ma ahaanin min tilka alabwaabi irdaha looga yeeraayo xaggeeda kullihaa dhammaanteed min daruuratin wax dhiba ma qabee hal yudcaa axadun qof ma loo yeerayaa min tilka alabwaabi irdaha xaggooda kullihaa dhammaantood ma looga yeeraa qof qaala nacam buu yidhi haa wa arjuu an takuuna minhum inaa adigu ka mid tahan na rajeynaa marka abubakar himadiisa fiiri wuxuu leeyahay albaabadan hal ka mida ninkii looga waco khayr iyo dhib maba haystee oo dhib qofkaasi ma haystee khayr uu haystaaye mid kulli looga yeeraayo ma jiraa albaab kasta mid looga wacaayo ma jiraa macnaha waxuu ka wadaa nin acmaashii jannada lagu galaayay kulligeed sameeyey oo salaad hadday noqoto ku dadaalay soonkii ku dadaalay jihaadkii ku dadaalay ma la helaa midkaasi markaasuu nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam waxaan rajaynayaa inaad adiguba tahay kaas ayb qaala baabu man qaatala litakuna kalimat ullahi hiya alculyaa qofkii dagaalamo oo u dagaalamo ilaahay kelmaddiisa si ay u ahaato midda sarraynta badan wbihi qaala akbaranaa ismaaciil bnu mascuudi qaala xadaanaa khalidu qaala xadaanaa shucbatu ana camra bna murata ahbarahum qaala samictu abaa waa'ilin shaqiiq bnu salma qaala xadaanaa abu muusa alashcariyu qaala jaءa acraabiyun ilaa rasuuli llahi sal l slam nin reebaadiya nebigu u yimid faqaala wuxuu yidhi alrajulu yuqaatilu qofku waa dagaalamayaa liyudkara si loo sheeg sheego wayuqaatilu waa dagaalamaa liyaqnama si uu xoolo usoo helo wayuqaatilu waa dagaalamaa liyuraa makaanuhu booskiisa si loo arko makaanadiisa iyo meesha uu taaganya geesinimada faman fii sabiili llaahi kee ayaa ilaahay jidkiisa dhexdiisa ku sugan qaala waxa uu yidhi man qaatala qofkii dagaalamo litakuuna kalimatullaahi hiya alculyaa si ay ilaahay kelmaddiisu u noqoto midda sarraynta badan fa huwa fii sabiili illahi caza wajalla kaasaa ilaahay jidkiisa ku taagan marka ikhlaaskii in marka camalku ikhlaas inuu u baahan yahay qaala baabu man qaatala liyuqaala fulaanun jarii qofkii dagaalamay si loo yiraahdo hebel waa nin dhiiran oo geesi ah wabihi qaala akbaranaa moxamed bnu cabdilaclaa qaala xadaanaa khaalidun qaala xadaanaa bnu jurayj qala xadaanaa yunus bnu yuusuf wa huwa hiqat caabid can sulaymaana bni yasaarin qaala tafaraqa annaasu can abi hurayrata dadkii abu hureyre xaggiisa ayay ku kala tageen yani iyagoo meel wada joogo ayay hal mar kala baxeen si ay u dhegaystaan xadiidka abu hurayra wey can abi hurayrata faqaa dadkii baa intay iyagoo kulansanay hal mar kala baxeen abu hurayra xaggiisay u kala baxeen ay aadeen isiyagoo marka wax ka warinayaan faqaala lahu naatilun naatil ninka la yidhaahbaa wuxuu ku yidhi oo min ahli shaami reer shaam ah ayuha shaykh niyo yacni sheekhow xadihnii xadiidan xadiid ii sheeg samictahu min rasuuli illahi sal ly slam nabiga aa ka maqashay qaala wuxuu yidhi nacam haah waa kuu sheegaya samictu rasuula اllahi salى اllahu alayhi waslama yaquulu nabigo dhahayaan maqlay awalu nnaasi yuqdaa lahum dadka kuwa ugu horeeyo loo xukumayo yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha halaaatun saddex waay rajulu nin ustushhida nin markaa yacnii jihaadkii ku dhintay fa utiya bihi waa la keenay fa carafahu nicamahu facarafahaa fa carafahu ilaahay wuxuu aqoonsiiyey nicamahu nicmooyinkiisii facarafahaa waa aqoonsaday qaala wuxuu yidhi famaa camilta fiiha nicmadaa dhexdeeda maxaad ku samaysay ood ku camalfashay qaala wuxuu yidhi qaataltu fiika adiga dartaa baan u dagaalamay xata istushhidtu ilaa aan dhintay oo shahiid aan noqday qaala wuxuu leeyahay alle kadabta been baad sheegtay walaakinaka qaatalta laakiin waad dagaalantay liyuqaala si laguu dhaho fulaanun jarii hebel waa nin dhiiran oo geesi ah hadda riwaayadani waxay leedahay awalu nnaasi yuqdaa lahum waa dadka ugu horreeya oo la kala saarayo riwaayo kalena waxay leedahay xadiid usaama awalu man tusacaru jahannam dadka uga horreeyaoo jahanamo lagu hurinayo culimada qaar marka waxay yihaen xataa gaalada waa uga hormarayaan ay leeyihiin kuwan iyagoo muslimiin ahay hadda kuwan gaalo ma ahayn gaalnimo hadda maaha waxa naarta ay u galeen iyagoo muslimiina markay ikhlaaskii waayeenay naarta markaa galeen ikhlaaska marka haddii la waayo camal ma jiro waay macnaheeda kaanama adoon camalkaas samaysanin oo kale faqad qiila waa la yidhi sidaasoo niho waa lagu dhahay adduunyadaa lagugu soo yidhi uma umira bihi waa la amray fa suxiba calaa wajhihi wejigiisaa lagu jiiday xataa ulqiya fi nnaar ilaa naarta lagu tuuray warajulu nin tacallama alcilma cilmiga bartay wacallamahu dadka barbaray waqara'a alqur'aana qur-aankii akhriyey fautiya bihi waa la keenay facarafahu nicamahu alla nicmooyinkiisiibuu aqoonsiiyey facarafahaa waa aqoonsaday faqaala wuxuu yidhi famaa camilta fiiha maxaad ku samaysay ku camalfashay dhexdeeda qaala wuxuu yidhi tacallamtu alcilma cilmigii baan bartay wacallamtuhu dadkana waa baray waqara'tu fiika alqur'aan ilaahu adiga dartaa baanaan qur-aanka u akhriyey qaala kadabta been baad sheegtay buu dhahayaa ilaahay walaakinaka tacalamta alcilma cilmigaad baratay liyuqaala caalimun si lagu yihaa caalim wa qara'ta alqur'aana baad akhrisay liyuqaala qaari'un faqad qiila waana lagu yidhi sidaa waa la yidhi uma umira bihi waa la amrayaa waa la amray fasuxiba calaa wajhi xataa ulqiya fi nnaar wejigaa lagu jiiday ilaa naarta lagu tuuray warajulun iyo nin wasaca allahu calayhi ilaahay uu u waasiciyey wa acdaahu uu siiyey min asnaafi lmaali kullihi maalka noocyadiisa oo dhan fa utiya bihi waa la keenay facarafahu nicamahu buu aqoonsiiyey facarafahaa waa gartay waa aqoonsaday faqaala wuxuu yidhi maa camilta fiiha maxaad ku samaysay ugu camal fashay qaala wuxuu yidhi maa taraktu maanan ka tegin min sabiilin jid jidka oo tuxibu adiga aada jeceshahay ilaahow meeshaas markay joogtaa qaala abu cabdiraxmaan alimaamu nasaa-i wuxuu yidhi walam afham ma aanan fahmin buu yidhi tuxibu ereygaas kamaa aradtu sidaan rabay yani wuxuu leeyahy ereygan kamaa tuxibuda saan rabay uma xifdinin uu leeyahay xoogaa marka wuxuu ka muujinaa kelmaddaas kamaa tuxibuda wax yar inuu shaki uga jiro dareemi marka diqada uu wax ku warinayo ereygaasu wuxuu leeyahay sidaan rabay ereygan uma haayo yani sida isaga uu rabo waxaa laga yaaba xifdi boqol kiiba boqola laakiin kelmaddan inuu haayo boqol kiiba sagaashan ama siddeetan ixtimaalkaas yarka ee ka dhiman ayuu halkan noogu sheegay marka marka hadal ma u furan yahay dadka dhahayo axaadiidta rasuulka layskuma hubo kutubtii lagu soo warinaya ka tuxibu kamaa aradtu uma haayo ee tuxibu iyo akhbaranaa iyo xadahanaa iyo laba xadiidoo la kala saaraan joognaa ilaa al-aanana saasay ugu qoran tahay kitaabkii nasaa-i markuu berigaas qoraayo ilaa hadda saasay u qoran tahay marka axaadiidtada ilaahay iyada lafteedada ee allah xifdiyey subxaanahu watacaala ayb marka walam afham tuxibu ereygaas marka tuxibu kamaa aradtu sidaan rabay ugama aanan qabanin qofkaas ninkan ka xadiidka sheekhan ka wariyey hadalkiibuu marka sii waday intaas marka waa jumla muctarida maa taraktu min sabiilin tuxibu an yu an yunfaqa fiiha maalka in lagu bixiyo aada jeceshahay ilaa anfaqtu fiiha laka ilaahu waan ku bixiyey adiga dartaa qaala kadabta been baad sheegtay walaakin sidaa waxaad u samaysay liyuqaala in la dhaho inahu jawaadun waa nin deeq badan faqad qiila waa la yidhi huma umira bihi fasuxiba calaa wajhihi faulqiya fi nnaar qaala baabu man gazaa fii sabiili illahi walam yanwi min ghazaatihi ilaa ciqaalan qofkii ilaahay jidkiisa u duulay duulaankiisaasna aan niyeysanin ilaa dabar maahan xarig yani ilaa ciqaalan macnaha waxay tahay inuu xarig soo helo xarig waa wax yar waayo maal badan ma aha yacnii ninkii wax yar inuu soo helo niyeystay wa bihi qaala akhbaranaa camru bnu caliyin qaala xadaanaa cabduraxmaan huwa bnu mahdiy qaala xadaanaa xamaad bnu salamata can jabalata bni caطiyata can bni اlwaliid bni cubaadata bni saamit waa yaxya bnu اlwaliid bni cubaadata bni saamit ninkan marka imaamu dahabi wuxuu yihi kaashifka wuhiqa ibnu xajarna maqbuulun ayuu yihi bacdi ahli lcilmina jahaalay ku xukumeen can jadihi oo cubaado ah qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sal l slam man gazaa fii sabiili illahi qofkii ilaahay jidkiisa u duulo walam yanwi aan niyeysanin ilaa ciqaalan xarig dabar ma ahna dabar falahu maa nawaa wuxuu niyeystay uu leeyahay kaas xadiidka marka fiiri tarjamada iyo xadiidka isku fiiri tarjamada maxay tahay walam yanwi min ghazaatihi ilaa ciqaalan duulaanka dhan wax kale kama niyeysanin ilaa dabar inuu soo helo bisuu niyeysta xadiidkuna muxuu yidhi sidaas oo kale ninkii ilaahay jidkiisa u duulo oo aan la imaanin niyo ilaa inuu dabar helo maahan kaasi falahu maa nawaa wuxuu niyeystay buu leeyahay marka jihaadkiisii waxba kama helayo labaa kala jirta marka in la fahmo u baahan qofkii dabarkan ama maalkan ka dhigto tabac asal waxaa ah fii sabiilillaahi buu jihaadka u galay ikhlaasku waa asal laakiin wuxuu isleeyahy war haddii jihaadkiina waa ku jirta haddii ilaahay guul ku siiyo oo maalkan iyo xoolahan la qaybsado xoogaa adigana hadda wax ka nafaqayso wax ka hel midkaas oo kale wax dhiba ma lahan waayo isaga shayga baacidkaa la fiirinaa qofkan camalkan ku bixiyey waxa ku bixiyey hadday tahay imtihaalan liamri illaahi adduunyana markaas haddou helana aada iska heshid dhib ma laha laakiin waxaa la diidaa baacidku hadduu adduunyo keliya noqdo eber waayo camalkaas marka hal xaba ma laga helayo wa inamaa limri'in maa nawaahu iyadoo saas ay tahay xataa markii dadku ay duulaan ilaahay dartiis u duulayaan xoogaa adduunyana iska soo helana ay ku jirto tabac ahaan litabaciya iyo yaa fadli badan ninkii inta duulo waxaas aysan niyadiisa ku jirin waxna aan soo helin kaas kale ajar badan midka dambe iyo ajar badan horena waa usoo marnay wa bihi qaala akhbaranii haaruun bnu cabdillaahi qaala xadahanaa yaziid bnu haaruuna qaala akhbaranaa xamaad bnu salamata can jabalata bni caطiyata wahuwa alfilastiiniyu hiqat nasaa-in baa u wariyey can yaxya bni اlwaliid can cubaadata bni saamit ana rasuula اllahi sal l slama qaala man gazaa qofkii duulo wahuwa laa yuriidu ilaa ciqaalan kaas isagoo yacni aan doonaynin ilaa dabar maahan xariggaas maahan falahu maa nawaa wuxuu niyeystay buu leeyahay qaala baabu man gazaa yaltamisu اljra waاdikra qofkii duulo yaltamisu isagoo raadinayo al jra maal alajr hunaa waxaa laga wadaa almaalu waa maalka wadikrana maxaa laga wadaa washaraf sharaf qofkii marka duulo isagoo raadinaya uun keliya maal iyo sharaf isaga maxaa kusoo arooray wabihi qaala aqbaranaa ciisa bnu hilaalin ciisa bnu hilaalin ximsiyun qaala xadaanaa moxamed bnu ximyar wa huwa asaliixiy alximsiyu hiqatun saduuq yani saduqu rawaa lahu albuhaariyu wa abu dawud fi lmaraasil wاnnasaa-i wabnu maaja ayb an qala xadaanaa mucaawiyaة bnu salaam can cikrimata bni camaar can shadaad bni camaari can shadaadin abi camaar waa shadaad bnu cabdillaahi alqurashiyu abu camaar hiqat yursil can abi umaamata albaahiliyi qaala jaءa rajulu ila nabiy sal l slam nin baa nebiga u yimid faqaala wuxuu yidhi ara-ayta bal ii sheeg rajulan nin hazaa duulay yaltamisu اlأjra wadikra isagoo rabo lacag maal iyo sharaf maa lahu muxuu leeyahay faqaala rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu yihi laa shaya lahu marka ajarku ajar aakhira ma aha adduun waay ujro adduunyahu markaasuu wuxuu yihi laa shaya lahu nebigu waxba malaha kaas waayo cibaadaadka qofku inuu cibaadaadku weliba hadday fardu cayn ay yihiin wax ku qaata ma aha cibaadada qofka hadday fardu caynba ku noqoto waajib fardu cayna ku noqoto ee lacag hallay siiya ma anfacaya salaada ma tukanaya waa tukanaa laakiin lacag isiiya wax ka jira male ujrada noocaasuna ma ansixi karto waayo qofkaani waxa uu wax ku qaadanayaba muqaabil saxa maba ah laga rabaysaa faacaadaha halaaa maraatin saddex jeer buu ku celiyey yaquulu lahu rasuulu llahi sal l slam nebiguna uu leeyahy laa shaya lahu uma qaala wuxuu yihi in allaha tacaala alle laa yaqbalu ma aqbalaya min alcamali camalka xaggiisa xaalou ka ahaaday ilaa maa kaana lahu khaalisan ilaa wixii ilaahay u barax tiran maahani wabtuqiya bihi wajhuhu ilaahay wejigiisana lagu doonay ka unbuu ilaahay aqbala qaala baabu hawaabi man qaatala fi sabiili اllahi caza wajala fuwaaqa naaqatin baabu hawaabi man qof thawaabtii caddayntiisiibuu u baab yahay qaatala dagaalamay fii sabiili llahi caza wajala ilaahay jidkiisa ku dagaalamay fuwaaqa naaqatin hal xigsiinteed fuwaaqa naaqatin macnaheedu waxay tahay hasha marka la maalo waxyar loo kaadiye mar labaad haddana lagu celiyo waqtiga u dhaxeeya yarka ah ee maalista hore iyo maalista dambe xoogaa intay candhadii caanaha kasoo gelayaan intaas yarta ah waqtigaa inta u dhexaysaa fuwaaqa naaqatin la yidhaha waqti waqti dheer ma ah wa bihi qaala akhbaranaa yuusuf bnu saciidin wahuwa almisiisiyu hiqat xaafid qaala samictu xajaajan waa xajaaj bnu moxamed alacwar almisiisiyu qala akhbarana bnu jurayj qala xadaanaa sulaymaan bnu muusa qala xadaanaa malik bnu yakhamir ana mucaada bna jabalin xadaahum anahu samica nabiya sal la anahu samica nabiya sal l slam yaquul man qaatala qofkii dagaalamo fii sabiili llahi ilaahay jidkiisa ku dagaalamo min rajulin muslimin qof muslim xaggiisana ka ahaaday yani nin isagoo muslim ah yani islaamnimo xaggeedu ka dagaalamay isagoo muslim uu dagaalamay fuwaaqa naaqatin hal xigsiinteed intii yacni hasha ay ka godlato oo labada yacni maalista dambe iyo tan hore inta u dhexayso intaa qadarkaas wajabat lahu ljanna janna u waajibtay waman sa'ala allaha caza wajalla qofkii ilaahay su-aasho alqatla inuu dhinto oo ilaahay jidkiisa ku dhinto min cindi nafsihi nafsadiisa qalbigiisa xaggiisa ka su-aashay saadiqan isagoo run sheegaayo uma maata dhintay ow qutila ama la dilay falahu ajru shahiidin buu leeyay ama ha dhinta ama hala dilo waman jurixa jurxan qofkii yacni la dhaawaco dhaawac fii sabiili llahi ilaahay jidkiisa lagu dhaawacay ow nukiba nakbatan ama la asiibay asiibitaan famarka nakbadu waxay tahay de waxaa qofka shay jugta ku dhacdo ee markaa raad iyo wax yar bixiso fainahaa taji-u yowma alqiyaamati maalinta qiyaamahay imaanaysaa ka akhzari maa kaanad intay ahayd markay ugu dhiig badnayd yani dhaawacaas gaaray markuu ugu dhiig badnaa uu ugu yacnii bararnaay markaas isagoo saa ayuu ayuu imaanayaa qiyaamaha ayay imaanaysaa lownuhaa midabkeeda ka zacfaraani uu yahay zacfaraan oo kale wa riixuhaa carafteedana kal miski miski oo kale uu yahay waman jurixa jarxan qofkii ladhala dhaawaco fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa lagu dhaawaco facalayhi taabacu shuhadaa shuhadada tiim barahooda ama khatmigooda ayaa dushiisa ahaanaya ilaahay calaamaday u leeyihiin dadkaas oo markaa dhaawicii ilaahay dartiis kusoo gaaray khatmi waayo nacam ayb marka thawaabka uu helayo qofka dagaalamo waqti gaaban ama dhaa ha dhaawacmo ama ha ku dhintaba inuu yacni markaa thawaab uu helayo هذا آخره والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه